Waliba haas tara ayaa dhibaatooyinka biyo ka fatahiya webiga Shabeelle oo ka jaysiday magaalada Beledweyne Kasaitiu uu jaysiday khasaare naf iyo maal leh, taasaytii oo saameyn ku yeelatay dadka degan xaafado andhow webiga oo ku noolaa degmadaas ayaa. Maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne ayaa sheegay in sideed qof ka amuudan fatahaada webiga iyo daadadka roobabka.
halkan ku qabanayna shir jaraa'id annagoo ah maamulka hergol her degmo shirgaa jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay magaalada beledweyne guud ahaan afarta xaafadood iyo tuulooyin ku hareeraysan waxaa saameyn ku yeeshtay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle maalintii taariikhdu ay ahayd labaiyo tobanka bisha nofembar ayaa waxaa magaalada beledweyne yimid biyo aad u xoog badan oo dhanka webiga u keenay oo ka yimid dhankaas iyo etoobiya ilaa buuraha dhammaan magaalada beledweyne way saameeyeen biyihii afarta xaafadood laba xaafad oo ka mid ah magaalada beledweyne xaafadda xaafadaha kooshin xawtaako dadkii ku dadkii degnaay boqolkiiba siddeetan waxay u barakaceen bannaanka magaalada halka xaafadaha howlwadaagii buudaweyn ay go'doon yihiin inta badan in yar oo ka faa'iidaystay intii wacyigelinta aan weynay intaysan imaanin biyaha mooye inta kale way go'doon ay yihiin tirada ilaa hadda rasmiga ah ee waxyeelada ka soo gaartay ama ku geeriyootay maalintii ay bilowday biyobaxada ilaa waa sideed qof oo maanta ugu dambaysay waxaa la soo qabtay webigii laga soo bixiyey laba qofo oo meyd ah oo dhallinyaro ah oo ay biyuhu ay qaadeen hadda iskale waxay beledweyne ku sugan tahay laba sano oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah sanadkii hore ilaa iyo sanadkan laba biyobaxo iyo cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd sababtoo ah markay ama cagaf la raaco ama ciyaalku ay ku dabaalaraan ama dabaal ay ku gudbayaanba meel ay haddii khatara timaado ay qabsadaan ma laha isagoo awalba dhibaato u ahay waxaan isleeyahay hay-adda sodma waan isleeyahay waxay keentay raashin ayaa jiray iyo laba hay-adood oo kaleeto hay-ado yararoo dadka wax siinayan way jireen laakiin waxaasoo dhan waxaa ka tiro badan ka awood badan dhibaatada gaartay magaalada beledweyne marka magaalada gudaheedana dadaa ku go'doonsan bannaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragta gargaar u fidisay hadday bac ahaan laheyd hadday raashin ahaan laheyd iyo hadday gargaar kale ahaan laheydba ma jirto waxaan ugu baaqaya hay-adaha samafalka dhammaantood hay-adda sodma ee ugu horrayso inay gargaar bini'aadinimo dadkaas bannaanka usoo u baxay inay la gaaraan sababtoo ah kor waxaa ka da'aya roobkii hoos waxaa ka socda biyihii waxaa saamayn fara badan ugu yeeshay dhammaan inta aan isleeyahay waa nolol ma jirta waay ugu dambeyn gadoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka maaliyadda gobolka hiiraanga ee dowlad goboleedka hirshabeelle xasan ibraahim cabdulle xasan carabey iyo ku warbiyaa saameynta biyo fatahaada jeysidenga afartan sideedii saaca lasoo dhaafay guud ahaan degmada beledweyne waxay biyaha u saameeyeen si siman afarta xaafadood ee ka kooban tahay degmada beledweyne laba xaafadood waxay u qaxeen kor meesha loo yaqaano ceel jaalle iyo tuulooyinka ku hareersan iyo deegaanada u dhow sidoo kale xaafadaha bundweyn iyo howlwadaag ayagana qaybo ka mid ah godoon waaye qaybana waxay u qaxeen deegaanada u dhadhow ee hoostaga xaafadahaas